halmaan hadal kuma jiro waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhari
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahimow toddobaadkan maxaa ka qabta haddaan ku bilaabo dhambaal ka mid a dhambaaladii toddobaadkii hore aan soo daabacna hase ahaatee aan ka tagnay aan nasiib u yeelan in eh, toddobaadkii hore marka marka waa lagu ceebaysan yahay ceebta bay iska dhaqnaa
iyada ayaan ku bilaabaynaa waa tahay waxaa halkan tahaniyad aan uga diraynaa baa la yidhi annaga oo kale ah xuseen cabdi sheekh iyo xaaskiisa nimco sheekh cidruus cabdulaahi xasan buulle iyo xaaskiisa xaawalul cabdi cusmaan footo iyo qoyskiisa baa la yidhi iyo musdhaf cisaaq derow iyo cabdi cabdiraxmaan derow iyo ilyaas cabdi derow iyo mukhtaar macalin ibraahim iyo maxamed ibraahim iyo cabdi macalin ibraahim iyo fariida mukhtaar dhammaan qoyska reer cabdalla derow iyo dhammaan qoyska maxamed sheekh axmed faa'ise sheekh axmed iyo carruurteeda dhammaan dadkani oo kale jooga maraykanka kanada soomaaliya qaahire iyo meelo kale waxay tahaniyad u dirayaan faysal cabdalla derow iyo xaaskiisa nadiifo sheekh axmed oo ay gabadh ugu dhalatay portland oregon ee dalkan maraykanka waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa la yidhi tasliima faysal derow waxay leeyihiin tasliimay noqo tii waalidkeed iyo diinteeda iyo dalkeedaba anfacda anigan waxaan ku darayaa ibraahim ow aamiin dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray aaba suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir iyo hooyo faadumo sheekh maxamed nuur iyo injineer axmed suldaan cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen doctoresa nimco axmed xaashi nalka iyo doctor ridwaan suldaan cabdinuur sacadiya suldaan cabdinuur siman iyo aamina suldaan cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen nimco suldaan cabdinuur iyo rawda suldaan cabdinuur iyo maxamed amiin injineer axmed suldaan cabdinuur iyo waxay yidhahdeen maxamed axmed suldaan cabdikaafi iyo cabdifataax sheekh cabdiraxmaan dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin in ay tahaniyad farxad leh ay gaadhsiiyaan doctor maxamed suldaan cabdinuur suldaan iyo waxay yidhahdeen marwadiisa doctor ayaan cali maxamed oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin soo weynaaw noqotay dadkeeda iyo dalkeeda baa facda aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya waan idin salaamnay dhammaan shaqaalaha v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaa halkan tahniyad dhalasho oo farxad le ka diraya baa la yidhi waalidiinta kale ah aabbe sheekh maxamed nuur sheekh cabdi iyo hooyo foos muumin xasan aabbe suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir hooyo faadumo sheekh maxamed nuur iyo carruurteeda abti cabdiraxmaan sheekh maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa ee dafoos suldaan cabdulqaadir iyo carruurteeda adeer axmed suldaan cabdulqaadir xaaskiisa iyo carruurtiisa hooyo hinda sheekh maxamed nuur iyo carruurteeda abti cabdinaasir sheekh maxamed nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa iyagu dambayntii baa la yidhi abti maxamuud sheekh maxamed carruurtiisa iyo xaaskiisa waa tahay sida loo soo qaranka helo loo kala leexleexiyey dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi soomaaliya etoobiya maraykanka sweden south africa yemen kenya allah waa la kala fogaaday ilahu isu soo ururi waxay dhammaantood tahaniyad dhalasho oo farxadle u dirayaan doctor maxamed suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi ditoresa ayaan cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitalka baa la yidhi kalkaal waxaana loo bixiyey khadiijo sahr soo barbar ayaan leenahay waxaana la yidhi weliba waa curadda aan aadka u sugaynay oo ay curadya dhaleen marka iyadana waa curad hooyadeedna waa curad aabaheedna waa curad sidaan u gartay waa tahay khadiijo saara soo barbaara noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin iyadoo ay noo bilatay bisha barakaysan ee ramadaan ayaan dhegeystayaashana waxaan barnaamij ku bilaabanaa usoo qabanaynaa bisha soon xurmaya marka ibraahimow ramadaankii hadda waa la galay bisha soon xurmeyo nafta xakameya laleeyahay marka koob iyo toban bilood aa soo baashaalayseen bisha nafta laga adkaado a caloosha maadaama kow iyo toban bilood wax walba lagu ridaayey waa in hadda la tusaa gaajadan in xooga nadiif aragta yaha oo- yaa aa tahay bisha soon xurmeeya nafta xakameeya
Thank you. naxariiskii oo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhira xasuusa bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhira xasuusa xaqa iyo shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhii lagu xijooga waajidka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
waa tahay intaas aan kaga gudbaynaa bisha soon xurmeeya dambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba xasan nuur gacal iyo hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcow iyo xaaskiisa zahre maxamuud iyo carruurtooda cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo carruurtooda iyo zahra xasan iyo saygeeda daahir xaamud xasan iyo carruurtooda maryam xasan nuur iyo carruurteeda iyo nuur xasan nuur iyo raxmo xasan nuur iyo saygeeda iyo carruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxaay hambali u dirayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo waxay yidhahdeen gabarey ugu dhalatay magaalada jowhar gabadhaas waxaa loo bixi yidhahdeen axlaam ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay axlaamay soo weynow noqotii waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda anigana aamin ayaan raacinayaa waxaan salaamaynaa baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo aabe xasan xuseen cabdinuur adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo adeer cabdulqaadir cali ibraahim hooyo luul siid axmed eedo xaawo cali ibraahim iyo sakariya mustafa caalim xakiimo mustafa caalin iyo sidoo kale leylo mustafa caalim iyo yaasmiina mustafa caalim iyo waxaa kaloo ku jira dhambaalkan aad baa farta loo soo yaryareeyey boolo mustafa caalim iyo fartuun mustafa caalim iyo nuuro cabdulaahi cali waxaa loo yaqaanaa baa layidhi nuurta nayruus iyo sidoo kale simaaxa liibaan mustafa dhammaan reer mustafa caalim iyo dhammaan reer xasan xuseen waxay tahaniyad dhalasho gaarsiinayeen aabbaliibaan mustafa caalin iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi nuurto xasan xuseen oo bishan mey saddex iyo tobankeedii sanadkan laba kun toddoba iyo toban ay gabadhi ugu dhalatay degmada afgooye gaar ahaan xaafadda siigaale baa layidhi waxaana loo bixiyey naciima liibaan mustafa ducada waa xaggiina naciima waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii soo weynaataa waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tarta aamiin waayahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho adeero xasan cabdulaahi nuunow iyo cali cabdulaahi nuunow iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuunow iyo waxay idhahdeen radow cali aadan iyo adeer xuseen cali eelaay iyo waxay idhahdeen maxamed cali aadan iyo abti xuseen doyow qaadi iyo habaryaro bishaaro doyow jinaay doyow iyo eedooyin nuunaay aadan maxamed iyo abbaay cali aadan iyo farxiyo manuur qaadi iyo waxay yidhahdeen ayeeyo munaay aadan baar iyo ayeeyo gaduuda wardheer iyo awowe doyow qaadi guudow iyo awowe macalin cabdi aadan iyo waxay yidhaahdeen daa'uud maxamed cali dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan doctor aadan cabdulaahi nunow iyo doctor nadiifo doyow qaadi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin degmada hilwo ayuu wiilkaas ku dhashay waxaana loo bixiyey yonis aadan ducaduna waa dhankiina yonis soo barbaar noqo kii waalidkii waxtara aamiin
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxaa ugu horeysa xaliimo cabdulcasiis muuse iyo saygeeda cabdi maxamed diirshe waa cabdiyare iyo sidoo kale hinda abshir iyo saygeeda basme maxamed xaaji khadiijo maxamed sheekh iyo saygeeda cabdulaahi jeeb maale baa la yidhi iyo xaawo ciise iyo caruurteeda xaawo cumar iyo saygeeda xaawo cabdulaahi xuseen iyo saygeeda abuukar maxamed dhammaantood waa reer iswidhan baa la yidhi waxayna tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan xasan suufi jaylaani iyo faadumo mayow shariif oo bishan may labadeedii sanadkan laba kun toddoba iyo toban oo wiil ugu dhashay dalka swidhen wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid xasan suufi ducada waa v o a baa layidhi marka khaalid oo ku dhashay dalka swidhen ayaa ducadiisa v o a laga rabaa ibraahinow
khaalid waxaan leenahay soo weynaaw khaalidow noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca cashoy mar kale dhankii heesaa ayaan jaleecinaa waxaana dhegeystayaashana u soo qabanaynaa waxaan moodi jiray heesaan kudhigeedu yahay waxaa ku luqaynayaa cumadu waxaan moodi jiray inantan mulkiyey in jacaylku muday waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy in jacaylku muday isna waxaan arkaa kumaalaylaya mar inaanay qabin isna waxaan arkaa kumaalaylaya mar inaanay qabin waxaan moodi jiray inantan mulkiyey inay ila mid tahay waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy inay ila mid tahay isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kala jirta isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kala jirta waxaan moodi jiray inantan mulkiyey inay miyir qabta waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy inay miyir qabta isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmele isna waxaan arkaa inu mayracdo shaydaan melmelay waxaan moodi jiray kuwii iga mudnaa inay meel dhigeen waxaan moodi jiray kuwii iga mudnaa hoy inay meel dhigeen isna waxaan arkaa
waa hagaaga waxaan moodi jiray codkii cumar dhuul haddaan taas kaga gudubno dambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamuud xaaji maxamed nuux oo jooga riyaad sacuudi arabiya reer nuux axmed iyo dhammaanba reer aadan abikar iyo dhammaan reer sheekh cumar yuusuf waxayna hambali gaarsiinayaan ibraahim xaaji maxamed nuux iyo waxay yidhahdeen marwadiisa falis maxamuud sheekh cumar oo gabar ay ugu dhalatay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda xaafadda kilomitir siddeed waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey abraar ibraahim xaaji soo barbaar oo noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aynu ugu duceeyeen aamin ayaan anagula leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahino intaadan heesta xigta soo qaban waan idin salaanay ayaa lagu bilaabay dhambaalkani dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baan yiri daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka gudoonnay mid lamidana waan idiin soo diraynaa marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah cumar cali xarbi cabdulaahi saneya buluugle iyo aabe saneya cali guray iyo iyo xaliimo cali xarbi iyo caasho axmed saney iyo abti cabdi cali xarbi abti cabdulaahi cali xarbi hooyo ruqyo cali xarbi hooyo cabdiyo cali xarbi iyo hooyo aamino cali xarbi hooyo hinda cali xarbi waa dhammaan ilmo cali xarbi waxaa kaloo ku jira abti xasan cumar warfa oo loo yaqaano xasan qase iyo abti xaashi baa layidhi cumar warfa iyo dhammaan dad kale oo aan halkan lagu soo koobi karin aad baan uga helay saad usoo koobteen waa tahay le dadka lama wada koobi kara hal dhambaal oo tahaniyada la diray ibraahim oo weliba in la akhriyo u baahan marka intaana matalaysa oo ka tarjumaysa oo inta kale afkooda ku hadlaysa waa tahay dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha dunida oo dhan baa layidhi waxay tahaniyad kala iyo laaba gaarsiinayaan aabe axmed saney cali guray iyo hooyo sacdiye cumar warfa oo ay gabadhi ugu dhalatay iyo gobolka gedo gaar ahaan baa la yidhi xaafadda la yidhaahda busul taariikhdu markay ahayd kowdii bishan meey sanadkan laba kun toddoba iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey cimraan axmed waxaana ay dhammaantood leeyihiin cimraanay soo barbaaroo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax u tarta aamiin heesihii ayaan ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halkudheggeedu yahay naftan kugu dhegegtee waxaan ku luqaynayaa bashiir ibraahim cabdi
adoo ummanii ku dhacay bibicdu marbahii kuu dadaa adu soontiiba dhigay eftaadu marbaa tishaa adoo ummanii ku dhacay bibicdu marbahii kuu dadaa adu soontiiba dhigay eftaadu marbaa tishaa adoo balandol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo adoo balandol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo miduu eebbahay dhammaa door salaanta aslo quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye halgacalnimo ifraax waqtan kugu dhaygataa ku dhiibate jacayl halkahaaga maxaan ka firi dalka
waa tahay naftaan kugu dheegagtay iyo codka bashiir ibraahim cabdiintaas haddaan ku dhaafno ibraahim oo dhinaca dambaalada mar kale habar yar ubax axmed yaasiin iyo waxay yidhahdeen habar yar ambiyo aadan masaag iyo habar yar nuuriyo xasan aadan iyo ayayu shariifo maxamed abikar ruun cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen raxmo isxaaq maxamed aadan iyo maxamed aadan maxamed iyo cali aadan maxamed iyo muxidiin aadan maxamed mustafa cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo abti huud xasan aadan abti cabdi xasan aadan iyo xuseen maxamed iyo xuseen wardheere iyo waxay yidhahdeen adeer aadan maxamed iyo aadan cabdinuur iyo dhammaan asxaabta dadkaas waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan isxaaq huud nuur iyo marwadiisa nuurto aadan maxamed oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhahdeen cusbitaalka weyn ee magaalada baydhabo waxaa loo bixiyey samiiro isxaaq ducaduna waa xaggeena samiiro soo weyn oo noqotay dadkeeda iyo dalkeeda anfacda
anigana aamin ayaan raacinayaa marka hore v o a salaamintiin baa la yidhi salaan kadib annagoo kale ah baa la yidhi ramadaan kariimna waa lagu soo bilaabay dhambaalkani waa tahay ramadaan kariim hooyo saruuro ibraahim iyo aabe cabdulqaadir shariif iyo cabdulaahi shariif cabdulqaadir iyo faadimo shariif cabdulqaadir iyo najmo shariif cabdulqaadir iyo maxamuud shariif cabdulqaadir iyo axmed shariif cabdulqaadir iyo hindiyo dhaqane iyo nasro caynab iyo cadey cadaani iyo xasan axmed absuge iyo sidoo kale nasrakiin jacfar bashiir iyo nuurto buulow iyo shaygeeda iyo asxaab kaloo fara badan oon halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxay tahniyad iyo bogaadin ahwada u marinayaan raxmo ismaaciil cabdi iyo shaygeeda axmed khaliif oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay leeyihiin ducada waa dhankiina arooskaasi dhex maray raxmo iyo axmed khaliif waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin xaggii heesaha ayaan caasha mar kale ku noqonaynaa dayr hoortay oo lagu dirsado darmaan qaali ah oo nafta deeqda baa tahay iqrayaray iyo ilka case ku soo dhowaada dayaxtoo baxo dalka nuuriyo geesi saacado han ku diirsado dayaxtoo baxo dalka nuuriyo geesi saacado han ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darmaan qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darmanqaaliyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi saacado han ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi saacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darmanqaaliyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darmanqaaliyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
darataan daran ma u diirnacdo qaysoo dartaa nabta taalane darataan daran ma u diirnacdo ma u diirnacdo may ka tahay
daradee iqraay nafta taalane lain daran jacayl waa u diirnaxo daradee iqraay nafta daalare la ildaran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taagahay
qaysoo dartaa nafta daalane darataan daran ma u diirnaxdo qaysoo dartaa nafta daalane darataan daran ma u diirnacdo ma u diirnacdo may ka tahay
daradee iqraay nafta daalare la ildaran jacayl waa u diirnaxo daradee iqraay nafta daalare
لكل جعيل وأدير نحو وأدير نحو وكتادهي
hal dorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel hal dorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqilaa
ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsatee ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa waa hagaag codadkii reeray iyo ilka case ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada deen ku noqona caasha waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaa tahaniyad dhalasho oo farxad leh halkan ka diraya baa layidhi waalidiinta kale ah ee dooruqiyo suldaan cabdulqaadir iyo carruurteeda adeer carab suldaan cabdulqaadir xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abti cabdirashiid sheekh maxamed nuur waxa uu ku magac dheer yahay ugaaska hooyo saynaba sheekh maxamed nuur amran way ku magac dheer tahay iyo eedda faadumo suldaan cabdulqaadir iyo carruurteeda iyo abti cabdikariin sheekh maxamed nuur iyo hooyo xabso sheekh maxamed nuur iyo carruurteeda iyo abti luqmaan sheekh maxamed nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ugu dambayntii adeer kaad maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer cabdulaahi maxamuud dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya etoobiya maraykanka sweden south africa yemen kenya iyo meelo kale waxaanay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan doctor maxamed suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir iyo marwadiisa qaaliga ah ditoresa ayaan cali maxamed oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitalka kalkaal waxaana loo bixiyey khadiija sahr waxay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamin dhambaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaanay daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashucuud iyo daandure waanu idinka guddoona waxaana haba yidhaahdeen aabe cabdulaahi cali iyo aabe duraan warsame iyo waxay yidhahdeen axmed duraan warsame iyo cabdulaahi cabdinaasir caanaboore iyo cabdulaahi kilic warsame iyo nuur cabdulaahi cali iyo cali diiriye warsame axmed cabdulaahi cali iyo siciid cabdulaahi cali iyo khatro duraan warsame iyo waxay yidhahdeen sacdiye cabdulaahi cali iyo xaawo cabdulaahi cali nimco duraan warsame iyo mahad kilic warsame iyo weriye waxay yidhahdeen ayaanle cabdulaahi jaamac dhammaan dadkaasna waxay joogaan soomaaliya kenya maraykanka iyo waddamada kale ee duniyada qaarkood waxaana ay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan aabe maxamed cabdulaahi cali iyo marwadiisa muna mahad geele oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dalka kenya gaar ahaan nukuru wiilkaasi oo loo bixiyey rajab maxamed ducaduna waa xaggeena daandulaya caasha caasha maxaa wiilkaa ugu ducaynaysaa rajab waxaan ugu duceynayaa inuu noqdo midkii soo weynaada ee caafimaad kusoo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara dhambaalkanna haddaan soo qabto waxaa ugu horeeya xuseen cabdi sheekh iyo xaaskiisa waa nimco shariif caydruus iyo cabdulaahi xasan nabuulle iyo xaaskiisa xawaluul cabdi cusmaan footo iyo xaaskiisa mustaf isaaq derow iyo cabdi cabdiraxmaan derow ilyaas cabdi derow mukhtaar macalin ibraahim maxamed ibraahim cabdi macalin ibraahim iyo sidoo kale fariide mukhtaar dhammaan qoyska reer cabdalla derow iyo dhammaan qoyska maxamed sheekh axmed iyo sidoo kale faaisa sheekh axmed iyo carruurteeda dhammaan dadkan oo kale jooga wadamada kanada soomaaliya qaahire iyo meelo kale waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan faysal cabdalla derow iyo xaaskiisa nadiifo sheekh axmed oo ay gabar ugu dhalatay dalkan maraykanka gaar ahaan portland oregon waxaana ay leeyihiin gabadhaas oo loo bixiyey tasliima faysal derow in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedan wax u tarta aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed axmed ibraahim iyo hooyo xaleemo khayre iyo abti maxamuud khayre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti mustafe khayre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdirasaaq maxamed axmed iyo sahlan cumar yuusuf iyo weriye maxamed cabdi beriye iyo xaaskiisa iyo farxaan yuusuf cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed buraale faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdi cilmi cali iyo maxamed cumar yuusuf iyo samiiro maxamed axmed iyo qadan maxamed axmed iyo zeynab maxamed axmed iyo daad maxamed axmed curub cumar yuusuf iyo cabdi buraale faarax iyo xamse maxamed axmed iyo ugu dambaysta mubaarig maxamed axmed dadkaasi dhammaantood waxay joogaan muqdisho hargeysa burco berbere iyo sheekh waxaana ay hambalyo u dirayaan axmed maxamed axmed iyo nasro cabdulaahi hugur oo meherkooda uu ka qabsoomay sheekh waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaasi allah ka dhigo mid idin horseeda baanu leenahay bashbash iyo barwaaqo iyo guur kheyr qaba axmed maxamed axmed iyo nasre cabdulaahi hugur dhambaalka ugu dambeeya guud ahaan barnaamijkan ibraahina waxa uu naga soo gaaray qarbuud aadan keenadiid iyo maryan xaaji bashiir iyo faadumo cabdil cabdulaahi iyo sidoo kale isaaq maxamuud ibraahim iyo raage deeqow aadan cabdi xaashi iyo sidoo kale daahir aadan hoose iyo guddoomiye axmed mukhtaar baa layiri iyo sahal cabdi xasan iyo cabdi fataax digaale iyo iglan xaaji maxamed iyo nimco qaad baa layidhi iyo saaxiibo kaloo fara badan waxaa ku jira abaayo meeqaan abaayo barni iyo sidoo kale daahir cadde iyo sacdiye siman waxaa kaloo ku jirta abaayo ilwaad baa la yidhi iyo axmed cabdallah digaale iyo eedo fahmo cali sheekh iyo sidoo kale jeeman kuusow aadan dhammaan dadkani waxa ay wada joogaan baa la yidhi kenya waxaanay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi farta iyo faraatiga waa tahay waa cabdi mahad iyo xamdi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda h a ducada waa xaggiina arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa inuu noqdo midkii barakooba ah ubad kheyr qaba lagu kala helo oo baariya wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaan idiin soo qabanaynaa oan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeen hambalyada heesaha qasiidadan sooma ramadaanka ramadaanta baa durba la galay ilaahay ibraahim ow ramadaantan hadda dhalatay ee maanta maalintii koowaad aan sooman nahay in ilaahay uu nooga dhigo ramadaantii khayr leh naloo dembi dhaafo bashbash iyo baraare waxaa ku luqaynaysa hibe maxamed hudoon hibe nuuro codkeeda intaan mar kale kulmayna waxaan aniga iyo ibraahim idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin caashe ibraahim maadan iyo ibraahim xasan daanduley oo si wada jir ah inoogu daadahinayay barnaamijka hambalyada ee heesaha dhegaystayaal halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a